bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu hiraabfeyle dhegaystayaal ha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaan hiraabnimada eesan ka dhugun soo doontaan walibaa kumadaha xaalada bani'aadanimo eedan daran oo ku jara gobolka bakool madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo si kulalun ku hadalay dadkiila dilaya wasaaradda caafimaadka oo shacayda kiisaskan ka dambeeya cudurka koroonaha ee guud ahaan dalka soomaaliya qoysas iyo habarakeen ciidamada liibolis oo hadeeri gobolka hiiraan xiisad dagaalo hiraabta lagu dareemaha ay deegaano ku tirsan gobolka sool akhbaaraadka hiraabnimadan warka hiraabnimuun haseen ka diyaarinano walibaa kumada ah weerar laka qaaday garoonka diyaaradaha kaabuul oo la hortagaya markale hiraafeyle dhegaystayaal waliba waa hiraabnimaas ninga uu taariikhda waliba ka beegantaa soddonka bilo sideedaad sanada ah labada kun iyo labaatii kowka hadnas waliba haynaa qodobada warkaan hiraabnimadan haanshoonka doorka run ee dhegaystayaal inas diyaaree warka hiraabnimo oo faahfaahsan insha allah hiraafeyle dhegaystayaal ka bilowno qodobkan koraya warkaan hiraabnimadan gobolka bakool iyo waliba iyo lahkuwaramaha inisida kumada degmooyinkaas ay ku jiraan xaalada bani-aadanimo oo eedan liidada taasi oo weliban ku horeyta degmada xudur ee gobolka bakool maamulka gobolka bakool ee sheegay in xaaladii marahayta miil adag oon baahan gurmud deg deg ah xiliya markaas degmooyinkaasi go-doonka jaraan muddo ah toban sano ah kooxaha argagixisada ee al-shabaab waa cumar daa-uud khaliif gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka bokool ee arrimaha gargaarka iyo samafal la hadalay warbaahinta weliba uu sheegay in sidoo kale shabanbiyood isku dilacay degmada xudur xilliga ka jarta xaalad biilaan ee cumar yasaas hata uu sheegay in culeyska ankawiin ee saaran degmooyinka xudur iyo waajid oo martigeliyan qoysas hanuskubahi deegaanada iyo markaasi go-doonsiyin welibana gebi ahaanba xirin inisocdowka degmooyinkaasi sababo jira go-doonkiiyo saareen kooxaha dagaalamayaasha al-shabaab xaalad eedan adag yaan markaas ku teegan degmada xudur meelaha qaar biilaamo yaana ku jarta owlaad yaryarna waliba hariday cudurka shabanbiyoodka magaalada ye waa magaalada yeed yaan markaasi sidoo kale ku jara shabanbiyoodka majarna waa majarta degmo ngudubaasa degmo kale yaana erey cumar daa-uud khaliif gudoomiye ku-xigeenka arrimaha samafalka iyo gargaarka ee gobolka bokool sidoo kale weliba uu sahjeediyey in laku hortaga dhibaatooyinka inta markaasi guud ahaan insu gudna bulshada usoona ku dalbaday xukuumadda iyo weliba madaxda koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka inay kaalin weyn iyo markaas ku qaadan samato bixinta qoysaskaasi weliba danyarta ee weliba xaalado bani-aadamnimoliida ka haysadan degmooyinkaasi ku tirsan gobolka bokool si kastaba haato xaalada go-doonka ee weliba ku jira gobolka bokool iyo toban jersati iyadoo weliba marar badan iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ballan qaadeen walqaqabashada xaaladahaasi bani-aadamnimo iyo weliba go-doonka iyo ka jaran degmooyin ku tirsan gobolka bakool ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibana sareen sii ka ahee dadka qulqulahaya xudur oo weliba xilligan ku jira dhaqdhaqaaqyo aanka badan oo weliba markaasi kumaartageliyahayeen dadka iyo waxbarakaceen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyas kulal waliba uusan ku hadlay dadkii dhowaan laka dilay deegaanka kabxanley ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle aanas weliba dhammaantii waxa ay dad shacabe saasaatowna landili aanooyin qabiil cali guudlaawe xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa markuunka hore weliba taasiusa andiray qoysaskii iyo weliba asxaabtiyo dadkaasi iyo ku baxen welibana uusa ka digay in colaadan dhexayta lamada beelood ee weliba aanooyinka qabiil iska dilahaya iyo sii dheeraata saasaatan weliba uusa ka digay inay markaasi la shaldhagala dadkaasi walaalo ee dagaalamahaya weliba uus hadalshay intaas kasii daray madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe in maamulka hirshabeelle uusa diyaarinaya in gogolnabadeed shaldhigka dhinacyadii markaasi colaado ku dhexayta usoonanka baaqi inay markaas wadahadal ka xaliyaan wali tabasho ee markaasi iyo shalqaban lamada qabiil weliba ishaystaa hadalkan yaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe weliba uu sheegay xili shalay usriyadan ka dhagday magaalada jowhar ee caasimada maamul goboleedka hirshabeelle weli warkii raabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo iyo dhugunsahaytan akhyaaray dhinaga kale wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya hasaartii kiisaskeyn kaga dambeeyay cudurka koroonaha tirada labaatiyo afartii saa ee ingidambeytil ku helay cudurka covid tumiyo sagaal guud ahaan wadanka weliba ay naga tagay kun laba boqol iyo siyeed goof waa kanagoo meylasay tirada guud ahaan labaatiyo afartii saa ee ingidambeyt ee cudurka koronaha lakubaari wadanka weliba ay naga tagay kun laba boqol iyo siyeed goof weliba laku helay sagaalo iyo lama qof banaadir afartan qof puntland labaatan iyo lix qof somalilan labaatan qof galmudug saddex qof jubbaland saddex qof weliba migil ku ahaa afartii kow qof milibland kuyin konton iyo kow qofa dhimashada guud walib waa dhimashada walibwa labaatan afartii saac waa bogsashada walibwa toddobaatiyo toddoba qof dhimashada walibwa toban qof banaadir siyeed somalilan lama tirada guud ee laku helay cudurka koronaha weliba ayey dirtay wadanka tomiyo todoba kun saddex boqol iyo laba qof oo weliba hariidan cudurka koronaha bogsashada guudna waliba waa siyeed kun saddex boqol lixdiyo saddex qof dhimashada guud sagaal boqol lixdiyo saddex qof ee marahayti xiligan guud ahaan xaalada wadanka ee soomaaliya cudurka coronavirus markiisu ka dilaacay maamulka degmada feerfeer ee gobolka hiiraan weliba ayaa hodhawaayana islamarkaana reedan dejin yoon sameeyana qoysas iyo ciidamada liyo booliskiio ha kubara kiciyeen deegaano iyo degmooyin kumid ee gobolka shabeellada ee weliba dowlad deegaanka soomaalida qoysaskan iyo weliba ay sheegayna in qaarsho iniyo markaasi dul qaadado waayeen baasiga salka kaxaya waa beesi beegsiga salka kaxaya hanooyin qabiil iyo weliba dhibaatooyinka kale ay markaasi sheegeen iniyo shaarka dowladda lankajeysadahaya sidoo kale weliba ay sheegayna in ciidanka liubolis oo dowlad deegaanka soomaalida iyo markaasi iyo kula kulumeen dhibaatadan ka daran taasi ay weliba sheentay iniyo ha ku barakacaan deegaanadiyo qoysaskan ha barakaceen deegaano ku tirsan dowlad deegaanka soomaalida ha ku barakaceen ee weliba ay hawajahayana xaaladaha dhinaga nolole oo eedan daran welibana ay sheegayna in weli dhibaatooyinka iyo hadiireen ee markaasi hilmaangnaa deegaano ku tirsan maamulka dowlad deegaanka soomaalida weliba ku jira dagaalo salka kahaya colaad beeleedya hanas oo weliba dadka dhamadan welibana ka dhaawacmay boqolaalo qoysas oo weliba dan yar ah hanase weliba markaas dhankajeysidahay shaarka dowladda dhibaatooyinkaasiya weliba hiraabta xiisad dagaal laku dareemahaya tuulada finley oo hondhexayta birto dheer ee degmada boocame ee gobolka sool milaas oo shalay iyo markaas ka dagaalameen lamaleeshi beeleed dagaalkii shalay yaa markaasay daba socda iska horkooyow koon kooban oo markaas ku dhiya meyga bilicad oo ka dhow saaxmayga waa saaxmaygaag milaas oo markaasiyo ka dagaalameen lama ciidan oo sahnaaye welibana dagaalkaasi ka dhamaday hal qofa wararkii raabtulu ku helahaya weliba sheegahaninaxadiya weli deganta balse la dareemahay si dagaaloon dhexayta lamadii dhinac ee weliba dagaalamay hanas oo weli goobto laka dagaalamay isku hor fadhiya dadka tuulada finlay oon dhexeeya birti dheer iyo degmada boocame weliba kuwarmahayana iniyo dareemahayan cabsi bilaaran oo ka eedin in ereentiyo lakawada dagaalamaa wararkiiya weliba helahayan warbaahinada weliba saasaata way sheegaha in maamulka puntland usuwada dadaalo ka eedaansaday hallanku diiri lahaaye dagaalkaas oo waa dagaaladaasi oo weliba hanagadi oo aanooyin qabiil salka kahaya welibana la filahay in ciidamo markaasi la shaldhika dadkaasi ay dagaalamahaya meel warkii raabnimaysan kudhigun sahitan idaacadda raadiah baydhabo waa khiyaaray akhbaaraadka banaanka haddiinu fiirina weerar diyaaradaha markaas duuliyahan lahayn ee maraykanki oo ka qaadeen caasimada afghanistan ee kaabul ee markaas ka hortagay weerar kale oo weliba ismaadaaminha ayo weliba laga qaaday garoonka diyaaradaha ee kaabul siday sheegeen saraakiila militarigaas maraykanka wararka weliba markaasi lalabeegsaday weerarka lalabeegsaday baabuur iyo markaasi ay saarnaheen kiiraan hal qof oo weliba xiriir laleh ururka goboleedka islaamiga ee weliba afghanistan siduuse sheegay taliska dhexe ee mareykanka mareykankiiyaa ka digaya suurtagalnimada weeraro kale maadaama daadgureynta dadkii markaasi sii dhammaadahayta weerar bambaane weliba khamiistii lahdhaafee ku dhiyay garoonka diyaaradaha ee kaabul ee markaasi ka dhamadan daddiirow boqoliyo toddobaatan qof ee markaas ka jaran tumiyo saddex qof oo askari maraykan ee guud ahaan akhyaaraya weliba intaha gabagabaayana warkii raabnimaysan kula dareerteen idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo cabdulaahi salaad aadam iyo warkahaasiin saari baan isiina dareersiyahay xasan jookar afar sameeyey dhegeystayaal intii warkan kulamida unridan kulmaan weliba siin ku tabaan sidaas iyo amaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu